faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan oo reediyo cadaada kusoo dhawaada warka habeen qodobada caawa aan hayno waxaa ugu dooron madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo galanka dambe ee maanta gaaray magaalada asabo ee caasimada waddanka etoobiya dhimashadii dhaawac xoogan oo ka dhasha dagaal culus oo degmada badaxa maanta ku dhex maray ciidamo ka kala tirsan maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maanta saxixa sharciga batroolka waddanka oo maran xoogan uu ka taagan yahay madaxii hore xukuumadda galmudug haatan ah madaxweynaha galmudug garabka ilasunna maanta dhuusamareeb kulan kula qaatay qaar ka mid saraakiisha taabacsan ciidamada ilasunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud xubnaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya oo maanta meel mariya sharciga doorashooyinka qaranka oo xisad siyaasad ay ka taagan tahay khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay madaxweynaha jubbaland iyo ku-xigeenkiisa oo muddo ka maqnaa magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ciidamada dowladda federaalk ee gobolka bakool oo soo furtay caruur ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ka wateen dadka deegaankaasi khilaaf xoogan oo ka taagan dhismaha maamulka magaalada goldugba ee gobolka mudug ee maamulka puntland intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookoran warka habeeney reediyo cadaado u diyaargarow warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibada nagaystanayo waa habeen sabdii axad ay soo gelayso siddeedda bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan warka duur warka habeen waxaa soo saaray shirmaanka suley anigoo xasanaye ayaa idiin warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa galanka dambe ee maanta gaaray magaalada asabo ee caasimada waddanka etoobiya isagoona safar uga baxay magaalada caasimada ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qaybgeli doona meertee soddoniyo saddexaad ee shirka madaxda dowladaha iyo dalalka ku mideysan midowda afrika oo ka qabsoomaya magaalada asabo ee caasimada waddanka etoobiya barnaamijka meertadan oo socon doona muddo laba maalmood ah sagaalka ilaa tobanka bisha februari ee sanadkan ayaa laga aransan doonaa dib u habeynta haydaha dowliga afrika hirgelinta aagga ganacsiga xortaha ee qaaradda xoojinta arrimaha nabadda amniga dalalka midooda iyo doorashooyinka madaxweynaha ee midooda afrika ee sanadka laba kun iyo labaatan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan dacwadyaal la yeelan doona madaxda xeerka qaaradeed ee mas-uuliyiinta heesta sare iyo hogaamiyaasha hay-adaha iyo ururada caalamiga ah ee ka qayb geli doona shirka meerta soddon iyo saddexaad ee midooda afrika ee ka furmi doona maalinta beriya magaalada asabe ee caasimada wadanka etoobiya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa garoonka diyaaradaha adeecadda ee magaalada caasimada ah ee muqdisho kusii sagootiyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya waana kulanka ugu horreeyey bishan labaad ee februari uu dalka dibaddiisu safar ugu amabaxo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo maanta ugu amabaxay magaalada asabo ee caasimadda waddanka etoobiya dhimashadii dhaawac xoog leh ayaa ka dhashay dagaal culus oo maanta degmada beled xawo ee gobolka gedo jubbaland ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halkaas ee geysay sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdimashiid cabaas aadan fantastic wararka ka imaanaya degmada beled xaawe ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal kooban uu halkaasi uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta jubbaland waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo halkaasi uu ku dhintay hal qof halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa daraawiishta jubbaland ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan duleedka degmadaasi ciidamadan oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay in ay ujeedkoodu yahay sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen degmooyinka beled xaawe iyo doolow oo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidamo taabacsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo diyaarado loogu daabulay magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa sheegay in xaalada magaalada ay haatan qasan tahay ayna isku hor fadhiyaan ciidamo uu sheegay in ay jubbaland ka tirsan yihiin iyo kuwo dhowaan dowladda soomaaliya ay halkaasi geysay xaaladuna waa xaalad cakiran oo aad iyo aad u adag oo xabadda iyo maalinka magaalooyinka lagama seexdo habeenkii o dhan magaalada xabad baa socota ilaa la garanaha iyadoo la aqoonin waa ishor fadhi baa jira hadda khaasatan magaalada degmada baxaawo oo meesha ugu dambayso ay joogaan tahay marka walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego daraawiishta jubbaland iyo dowladda jubbalandba inaysan u dulqaadanaynin shacabka dhibaatada shacabka lagu hayo dad baa dhintay oo lagu dilay degmada doolow dad baa dhaawac oo isbitaallada degmada badaxa wayaallo dad baa la boobay oo hantidoodii la qaatay waa dad aan akhlaaq lahayn oo xashiish cabahayo waa dad aan akhlaaq lahayn oo qamro cabayo waa dad aan akhlaaq lahayn oo wax soomaalinimada ay ka fahansan yihiin ayaan la jirin dadka ay u shaqaynhayaanna qaran ma aha shaksiyaad shaksiyaad dadkan iyo dalkan inay burburiyaan raba ayay u shaqaynayaan inaan marka iska celin ayaan go'aansanay waxaa muhiimna oo maanta aad iyo aad guul loogu ah shacabka reer jidkado ama racabka reer jubbaland inay nala fahmeen awal waxaa la lahaa dowlad baa imaanayso qaar ciidamo qaran baa imaanhayo shabaab baa linka dulqaadahaya dhibaatooyinka in haysto dowlad la-aanta in ku haystaa linka wax laga qabanaya adeegyadii bulshada lasoo celinayaa maanta ku dhowr iyo tobanna waxaa xiran garoomadii gobolka godo wax duulimaad oo socda ma leh dadka bukaanka ah ee loo qaadi jiray magaalada xam muqdisho maanta waxay wada yaalaan oo wax looga qaban waayo deegaanada waxay wada yaalaan isbitaaladii ayagoo cidla ku qabanayno qaarna inay dhintaan laga yaabo marka marka waxaa dhibaatadaas markii la arkay talooyin dee odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dowladda jubbaland ka socdaa jiro sidii wax looga qaban lahaa maalmihii la soo dhaafay ayaa dowladda soomaaliya waxa ay gobolka gedo u dirtay boqolaal ciidamo isugu jira kuwa booliska gaarka u tababaran ee markaa loo yaqaano haram cad kuwaasi oo la wareegay doolow iyo beled xaawo oo ahaa deegaano awood badan ay ku lahayd jubbaland
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta saxeexay sharciga batroolka dalka oo isku muransan yihiin dowladda federaalk ee qaar ka mida xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta saxeexay sharciga batroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya soo dhammaystireen hanaanka sharcigan kaga aadan dhaqangalkiisa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu tilmaamay muhiimadda uu shacabka ee dowladda soomaaliyed u leeyahay sharcigan oo hoyga xuquuqda muwaadiniinteenna ay leeyihiin iyo looga faaidaysto kheyraadka ceegaaga dalkeenna isagoo xeendaam u noqon doona kana ilaalin doona kutagrfalka damaca shisheeya iyo musuqmaasuqa sidoo kale meelmarinta sharcigan batroolka dowladda federaalk soomaaliya waxay maalgashanayaasha caalamiga ah u muujinayaa sida ay uga go-an tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed mirdhalintii higsigooda ku aadan xasiloonida dalka iyo in si wadajira ugu tallaabaan kuga barwaaqa sooranka iyo horumarka ka jira waddanka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya golaha wasiirka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaanada dhammaan qubarada soomaaliyeed ee qaybta ka qaadatay waxay uga mahad celiyay daalada ay geliyeen sharciga dhaxalreebka ah wasiirka wasaaradda batroolka dowladda federaalk soomaaliya maxamed axmed xasan ayaa intaas kadib waxaa uu warbaahintu la wadaagay ahmada sharcigan uu leeyahay waddanka waxaana sidoo kale uu sheegay sharcigan inuu yahay mid muhiim ah loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan xeerkan uu saxeexay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya loo dhaqangeliyo Eh, waad mahadsantihiin Eh, maanta waa maalin taariikhi ah oo ku beegan sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegatay muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saaki waxaan eh, wa- madaxweynaha wuxuu qalinkugu duuga uu saxiixay sharcigii in muddaba la sugayay ee sharcigii dib u eegista batroolka soomaaliya oo soo maray oo soo qaatay muddo dheer laga soo bilaabo laba kun toddoba iyo tobankii ee soona maray heerarkiisii kala duwanaa ama gol- ah, laga soo bilaabo golihii ansixintii golaha wasiirada iyo ansixinta golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya bishii meey isaga- labaatankeedii laba kun iyo sagaal iyo tobankii kadibna waxaa loo gudbiyey aqalka sare aqalka sarena wuxuu gudbiyey sanadkan jana bishan janaayo shanteedii ee, ee laba kun iyo labaatanka Ee, sharcigaas wuxuu maanta wuxuu wuxuu sharci ku yahay saxiixa madaxweynaha isla markaasna waxaan rajaynaynaa si- sida u dhaqsiga badan leh in loogu gudbiyo faafinta rasmiga si loogu soo saaro markii ma- aa- aa, wixii maanta ka dambeeya sharciga batroolka meel mariyay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku saleysan sharciga batroolka iyo macdanta dalka dastuurka iyo heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga ah ee lagu siixay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed madaxa hore xukuumadda galmudug imankana ah madaxweynaha galmudug garabka ilaasuna ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda gobolka waxaa uu kulan kula qaatay qaar ka mid saraakiisha ciidamada taabacsan maamulka ilaasuna isagoo madaxweynaha uu ka yahay sheekh maxamed shaakar cali xasan oo ah madax hore ee xukuumadda galmudug imankana ah madaxweynaha galmudug garabka ilaasuna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid saraakiisha ciidamada iyaga taabacsan ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaana uu saraakiisha ciidamada kula hadlay sida loo xoojin lahaa amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug qaybta kaga sugan yihiin islamarkaasna aysan dhibaato ka geysan de- deegaanada gacanta ay ku hayaan madaxa xukuumadda galmudug ayaa wuxuu uga mahad celiyay muddada ay doorasho ay socotay sida u ak- u adkeeyeen amniga doorashada islamarkaasna qayb u qaateen ciidamada sugaya amniga doorasho uu kusoo baxay isagoo ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug madaxa xukuumadda galmudug ayaa ciidamada waxaa kula daarmay sii joogtinta amniga iyo ka shaqaynta danaha guud ee maamulka eela sunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug islamarkaasna ay ka shaqeeyaan masaalixda ee dadka amnigoodana ay si wanaagsan ay u sugaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kulan ay ku yeeshay maanta magaalada caasimadda ee muqdisho waxay ku meelmariyeen sharciga doorashooyinka qaranka ah oo xilligan ay ka taagan tahay khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalk iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kulan ay ku yeesheen xaruntooda magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay waxay maanta doodada uga yeesheen arrinta saddexaad ee sharciyaadka doorashooyinka qaranka iyagoona maanta ugu dambeyntii ansixiyeen sharcigaasi gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka kasoo baaran degidda sharciga doorashooyinka qaranka senator maxamed amiin sheekh cusmaan ayaa marka hore golaha ka u haraqriyey sharciga waxay usoo baarandegeen oo turxanbixin ay ku sameeyeen qodobka saddex iyo labaatanaad fardiisa afraad waxaa taageeray in ka ba- in koontada haweenka waxay taageertay in koontada haweenka boqolkiiba soddon lagu qoro sharciga islamarkaana kuraasta haweenka ah ay haween keliya u tartamaanta la suudeyntan lama tixgelin waxaana fiirisaa jawaabta senator zamzam ibraahim cali iyo senator deeqo xasan xuseen ee arrintan la xiriira soo jeedin iyo codsi mudana guddoomiyey senatarada sharafta leh sidaas awgeed si waafaqsan qodobka afartii sagaalaad ee xorahashaadka aqalka sare waxaan si qadarin leh idinkaaga codsanaynaa in hindisaxiixiyadkan doorashooyinka qaranka ay ku jiraan talooyinkii sanatarada aad ku aqbashaan kuna ansixitaan sida uu yahay waana mahadsantihiin codeynta kadib guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in cod aqlabiyeed leh ay santarada golahaasi ku meel mareen sharciga doorashooyinka qaranka oo dood adag ay ka taagan tahay tirada guud waa soddon iyo saddex waxaa ogol ku codeeyey toddobiyo labaatan waxaa diiday lix sidaasuna ansax aqalkuna waa aqalkuna waa xirayey waa xirayey sharciga doorashooyinka qaranka ee meel maryan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ogolaatay toddobiyo labaatan sanatar waxaana diiday lix cid ka aamustana ma jirin sharcigan ayaa hore usoo meel mariyey toddobiyo labaatankii bishii desembar ee sanadkii tegey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu wadaa inuu saxeexo sharcigan si uu u dhaqangalo khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha ku-xigeenkiisa oo muddo ka maqnaa magaalada Kismaayo ee caasimada ku-meelgaarka ee maamulka Jubbaland sida warkan aan ku faahfaahinay Cabdimajid Cabbaas Xaadan xog la helayo ayaa waxay xaqiijinaysaa in khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa maxamuud sayid aadan kaas oo asaga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka jubbaland ay muddo ku sugan yihiin qeybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee wadanka kenya wararkaanu helayna waxa ay tilmaamayaan in khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee maamul goboleedka jubbaland ayaa sabab uu sababay in maxamuud sayid aadan uu iskaga tago magaalada kismaayo islamarkaana uu hooya gabaad intaba ka samaysto qeybo ka mida waqooyi bari ee wadanka kenya waxaana muddo ku sugan yahay magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in khilaafkani uu salka ku hayo dhowr arrimood oo la xiriira waxaa laga yeelayo xiriirka dowladda federaalka kan kenya iyo sidoo kale sida loola dhaqmi doono ayaa la yiri maamulka gobolka gedo oo isbedel uu ku sameeyey madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe maxamuud siyadaadan ayaa la tilmaamay in wixii ka dambeeyey markii doorasho ay ka dhacday jubbaland islamarkaana dib loo magacaabay khilaafka madaxweynaha kala dhexeeya uu dib usoo xoogeystay islamarkaana uu iskaga tegay magaalada kismaayo muddo asbuucya waxa uu ku sugan yahay magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari ee wadanka kenya waxaana wararku tilmaamayaan in maanta uu kulan la leeyahay mas-uuliyiin uu ka mid yahay cabdirashiid janan iyo sidoo kale madax kale oo saraakiil ciidan iyo kuwo heer degmo ah oo kasoo baxay sida la tilmaamay gobolka gedo qeybo ka mid ah kuwaasoo galay xuduudda soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan khilaafkani waxaa la tilmaamay inuu salka ku hayo in wadahadal iyo sidoo kale qaabab kaleba lagu bedelo xurgufta ka taagan deegaano ka tirsan gobolka gedo maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa la tilmaamay in muddo uu ku sugan yahay xarun ciidan oo ku taala magaalada mandheera isaga oo weheliyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka jubbaland mas-uuliyiinta la sheegay in khilaafka uu kala dhexeeya madaxweynaha jubbaland oo dhankoodanu xiriir la sameynay waxa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan khilaafka la tilmaamay inuu ka dhexeeyo madaxda sare ee dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka aanu xiriir la sameynay ayaana tilmaamay in arintaas ay tahay mid ay baahiyaan shaqhsiyaad doonayeen ay iska horkeenaan madaxda jubbaland waxayna sheegeen in uunan jirin wax khilaafa oo xilligan ka dhex taagan labada dhinac ila ku suganse xafiisyada madaxdaas ayaa xaqiijinaya in khilaafka labada dhinac uu sii xoogeystay sidoo kalena la isku qabtay arrimahan la xiriira soo magacaabidda golaha wasiirada cusub iyo qaabka madaxweyne axmed madoobe uu doonayo inuu u maamulo oo madaxweyne ku-xigeenka uu kasoo horjeestay
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ayaa soo furtay caruur ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ka awuteen dadka deegaankaasi maxamed xasan yare warkaan ha faahfaahiyo
howlgallada joogtada ciidamada ku sugan gobolka bakool ay ka samaynayaan deegaanada ayaa suurageliyey in laga hortago qorshooyin badan oo shabaab ku askaraynayaan caruur aan qaangaarin howlgalkii ugu dambeeyey waxaa ciidamada gacanta kusoo dhigeen caruur muddo siddeed bilooda shabaab ku haysteen deegaan lagu magacaabo doodaale oo ka tirsan gobolka baay halkaasoo al-shabaab ku tababarayaan caruur waalidiintooda si xooga uga soo wateen waxaana inta badan caruurta laga qafaashay dhulka miyiga ee gobolka bakool caruurtan tiradoodu tahay sagaal caruura iyo laba darawal oo u kaxaynayay mooto saddex lugooley oo ay saarnaayeen ayaa laga soo qabtay xilli ay marayeen inta u dhexaysa deegaanka abal oo ka tirsan gobolka bakool iyo deegaanka labaatan jarow oo ka tirsan gobolka baay waxayna sheegeen inay ku socdeen deegaanadii markii hore laga soo qafaashay balse xaqiiqda lama oga halka ay ku socdeen hase yeeshee caruurtani waxay sheegeen in al-shabaab xog ku haysatay xasan salaad ibraahim waa labay toban sano jir siddeed bilood ka hor al-shabaab ka kaxaysatay deegaanka dudumaale oo soddon kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada xudur ee gobolka bakool waxaan kula kulmay gudaha saldhigga booliska degmada xudur halkaas oo dhammaantood ay ku wada sugan yihiin
qasum salaad ibraahim walaada ka barada balisan baray quraan na baray ay hatta intalaasay on qobdi ya intalaasay on qobdi hatta aba dan jedan hatta ya dan jedan aadeta ya idoo ay kanaan jeedin
waalidiinta ama kingi dambeyti ya waalidiinta ama kingi dambeyti siyeed badan hal hariidasay lahadalaasay haa meelaad rogdi ka ogaayna
ya meelaad rogdi ogaayna
haa horaha kiinbeena kiinkoyna maya haye raalli ka haynayo maya markii hore aad hoogal kii waday haa hata safaraasaad garkiin weelay kaatan talifa soo fada andan bahasa idoo ay kan dooridin nagalaasay maya gudoomiyaha xafiiska amniga ee degmada xudur ibraahim isaaq ibraahim shaati ayaan weydiiyey halka laga qafaashay iyo qorshaha shabaab ka damacsanayd caruurtani walaada malik waday een, ga- bariga hudur ilaa hukuusi zoona tielo melendhow ilaa andhahayta abal ilaa een, yokow andhahayta olaa kuwedi walaad ilaa la garas ato andhahayta olaa kuwedi walaadan warshaala kulahay wayb waa inay mustaqbalka dalka shabaabka la dagaalanta ada sanadkana eh, sanad kalena aniyonayo walbaran dowlada kabacda tababar geli hublisi wadankan laka alag ateeyo meela dagaal wadankan kale ubado mustaqbalka ku fadayaan ulaadan ulaadahatad adii baragda ulaadahatad dagaal kala horta ma ah ulaadahatad balwan iyona sanadkan walaan ku dhiman sanadkan hata lama kun labaatan ka ah iniyona tay tababar iyo dowraley ka jaraano martaas kabacda sanadka labaatan kun labaatan iyo koobta inii dagaal afkalanka qaado soomaaliya dalka laka dhabaatay oo askariyaano askariyaano hataa lamankan aan wala garhalan uumay meetaa dagaal naado ma ah warka habeen intaas ayuu ku dhan yahay tan kula dambe habeen wanaagsan